You reach out, say hello. I'm Nikki Strong, and this is VOA One The Hits.
barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo bogga internetka aan ku leenahay ee v o a somaly com
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa maalin sabti ah labada bisha januari ee sanadka cusub ee labada kun iyo koob iyo labaatanka afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa kowdii iyo barkii duhurnimo washingtonna saacaddu waa shantii iyo barkii subaxnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya nuur xasan nuur iyo anigoo ah xuseen bare
qodobada aan idinkuga hayno idaacaddeenna duhurnimo waxaa ka mid ah barnaamijkii madasha dhallinyarada oo aan toddobaadkan ku eegi doono dowrka dhallinyarada ee kobcinta wax soo saarka dalka maadaama aan deegaankaa joogno uu yahay dhulbeereed ku wanaagsan wax soo saarka dhallinyarada qayb qaadan kartaa si fiican maadaama ay yihiin hoggaanka dalka xaqiiqatan dhallinyarada markii la dhaho door aad u qiimo badan oo aad weyn ayay ku leeyihiin wax soo saarka kaalmihii heesaha ayaanan barnaamijka ka madnayn
qawlka iyo curdankiyo ururta iyo geedaha dhaqawada cusaybkii ciribka isa
ciyaarihii ayaan sidoo kale idiin haynaa balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka oo uu inoo aqriyo xuseen barre aadan
tirada dadka uu ku dhacay cudurka covid-19 ee dunida oo dhan ayaa gaadhay ku dhowaad afar iyo siddeetan milyan oo qof waxaana ilaa iminka u geeriyooday cudurka ku dhowaad laba milyan oo qof dowladda maraykanka ayaa ilaa iminka ah dalka ugu badan ee uu cudurka covid-19 uu saameeyey iyada oo xanuunka laga helay ku dhowaad labaatan milyan oo qof islamarkaana tirada dhimashadu ay marayso ku dhowaad afar boqol oo kun oo qof dalka indiya iyo dalka brazil ayaa iyaguna kaalmaha ugu horreeya ku jira iyada oo dalka indiya laga helay cudurka covid-19 ku dhowaad koob iyo toban milyan oo qof halka dalka brazilna laga helay ku dhowaad siddeed milyan oo qof aqalka sare ee golaha kongareska ee dalkan maraykanka ayaa waxbay kama jiraan kasoo qaaday diidmada qayxan ee vitooda ee uu madaxweyne donald trump ku diiday xeerka miisaaniyadda gaashaandhigga ee maraykanka tallaabadan ayaa noqonaysa markii ugu horreysay ee golaha kongareska maraykanku uu ku gacan saydho go-aanka madaxweyne donald trump golaha kongares gaar ahaan aqalka sare oo ay aqlabiyadda haystaan xubnaha kasoo jeeda xisbiga jamhuuriga ee madaxweyne trump ayaa kulan gaar ah oo ay isugu yimaadeen shalay oo ahayd maalintii ugu horreysay sanadka cusub ee iyago oo taageeray go-aankii kasoo baxay aqalka hoose ee ka dhanka ahaa go-aankii diidmada qayaxan ee madaxweyne trump uu hore shaaca ugu qaaday
aad ayuu u mahadsan yahay xuseen barre oo warkii dunida inoo akhriyey halka aad nagala socotaanna waa v o a haatanna kusoo dhowaada barnaamijka madasha dhallinyarada waxaa magaalada jowhar noogu soo diyaariyey wariyaha v o eda xuseen xasan dhaqane
kulanti waxaan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka madasha dhallinyarada soomaaliya dhallinyarada waxaa lagu tilmaamaa in ay ka badan yihiin boqolkiiba shan iyo lixdan haddaba kaalin ma ku yeelan karaan kobaca dhaqaalaha waddanka barnaamijkeena madasha dhallinyarada oo toddobaadkan idinkaga imanaya magaalada jowhar ee xarunta hirshabeelle waxaan kusoo qaadan doonaa doorka dhallinyarada wax soo saarka dalka iyo kobaca dhaqaalaha deegaanka waxaa ugu marti ah dhallinyarada kale ah maxamed makaraan cabdulle oo bartay cilmiga beeraha nafisa cadow maxamuud ina waxaay baratay maadada maamulka dadweynaha iyo cabdirasaaq cali cadow maadada cilmiga deegaanka ayuu ka dhigaa jaamacad ku taalla magaalada jowhar maxamed cabdulla ayaa hadalka ku horeynaya waa midda koowaade waxay saameyn ku leeyihiin waxa loo yaqaano g d b-ga gross domestic productionka oo guud waxa waaye qayb weyn ay ka qaataan wax soo saarka wax soo saarkooda marka ay wax soo saaraan inay ganacsatada wax ka iibsadaan dhalinyarada shaqaysatay ama ay wax soo saaraan ay wax dhoofiyaan qaybta oo dhoofinta ay qayb qaataan ama inay ay canshuur bixiyaan ee dakhliga dowladda ay qayb qaataan marka waxay aad sare u qaadaan g d p-ga dalka ay aad sare u qaadaan dhalinyarada waa mahadsan tahay nafiso doorka dhallinyarada iyo waxsoo saarka iyo kobaca dhaqaalaha deegaankan ama magaalada jowhar maadaama aan deegaankaa joogno uu yahay dhul beereed ku wanaagsan wax soo saarka dhallinyarada maxaa la dhahaa waxay ugu qayb qaadan kartaa si fiican maadaama ay yihiin hogaanka dalka bikoos qofka markuu dhallinyaro yahay oo wax soo barta wixii xun iyo wixii faacan wuu yaqaanaa say u hogaami lahaayeen say wax usoo saari lahaayeeno dhallinyarada intaba way maxaa la dhahaa qayb weynay ka qaataan maxaa la dhihi karaa doorka dhallinyarada iyo waxsoo saarka ama kobaca dhaqaalaha xaqiiqatan dhallinyarada markii la dhaho door aad u qiimo badan oo aad weyn ayay ku leeyihiin wax soo saarka sidaan ognahay gobolka shabeellada dhexe waa dhulbeereed aad qiimo ugu lahaa markii la joogo dowladdii kacxaankii xilligii kii waxay ahaayeen gobolada dowladda ay dakhli ahaan ay ku tiirsan tahay gobolada ugu qanisan ayay ka mid ahayd jowhar waxaa la oran jiray weliba magaaladii jidda oo waxaa la oran jiray sacuudiyare waa loo soo aadi jiray soomaali badan ay ka shaqayn jirtay dhallinyarada xaqiiqatan hadda waxay ku leeyihin door aad u qiimo badan waxaa jira dhallinyaro badan oo jaamacadaha kasoo qalinjebiyey dhallinyaro badan oo maanta maxaa la dhahaa shaqeeya joogo waxaa jira dhallinyaro badan oo iskaashatooyin samaystay oo gobolka wax badan kasoo saaro haddii ahaan lahayd beeraha haddii ahaan lahayd ganacsiga kale oo badeecooyinka iyo waxyaabaha kale oo laga ganacsado sidoo kale waxaa jiro dhallinyaro u sara kacay inay kobca dhaqaalaha iyo wax soo saarka ay ka qayb qaataan kuwaasoo dhisay nidaam kambaniyo beer ah oo wax soo saar fiican samaynayo taasna ay ku soo celinayso stateka ama magaalada ama wadankaba dakhli fiican taasna ay ka qayb qaadan doonto sida saaxiibkayga hore u sheegay g d p-ga ama cross domestic productiga marka xaqiiqatan dhallinyarada kobaca dhaqaalaha ee gobolkaani waxay ku leeyihiin door libax leh door maxaa la dhahaa aada u qiimo badan waxaana aaminsanahay in dhallinyarada ay tahay udubdhexaadka kobaca dhaqaalaha waddanka sanadaha soo socdan waxaan rajeynayna isbeddel fiican in dhaqaalaha waddanka laga gaaro
makaraan maxaa la dhihi karaa waxyaabaha ay dhallinyaradu ka qabtaan deegaanka oo dhaqaalaha kobcinayo oo la dhihi karo waxaas iyo taas iyo taa wax badan ay ka qabteen wax la tilmaami kara maxaa ka jira maasha allah waa midda koowaadi dhallinyarada waa dhiig fircoon waaye waxay bedelaan qaabkan bulshada u dhaqmaysa wax ka bedelaan tusaale qaabka oo teknolojiyada ama habka wax loo waraabka dadka hore waxay ismaali jireen waraabka loo yaqaano oo daadka in barta biyo lagu sii daayo hadda dhallinyarada waxay keeneen nidaam loo yaqaano drip irrigation nidaamka dhibicda oo ah kaasoo oo sahashay in shaqaalo yar beerta laga soo saaraan in biyo yar la isticmaalo dhul yar la isticmaalo xilli kasta wax soo saari karo dhallinyaradu waxay bedeshay marka teknolojiyadii wax soo saarka bedeshay oo ah teknoloji cusub ay keeneen dhallinyarada oo wax ka bedeshay wax weyn ka bedeshay dhaqaalaha waana muuqataa runtii saameynteeda waa muuqataa waxaa jir jirtay dalagyo badan oo banaanka laga soo dhoofi jiray hadda laakiin halkaan halkaan ka baxo oo laga beero sidii waxaa ka mid tomaatoda kamid yaayada nooc ka mid eh oo jirta kor laga keeni jiray barandhada oo hadda socoto hawshada socoto bariiskii oo socdo marka howlahaasoo dhan dhallinyarada waxay xoog iska saareen in habka hore nolosha wax ka bedelaan hab cusub ay soo waaridaan waa mahadsan tahay nafiso dhallinyarada waxaa lagu yaqiinay in dagaalada iyo waxyaabaha burburka deegaanka ay inta badan ka qayb qaataan in markan ay dhaqaalihii iyo kobicii wax soo saarka ay sare u qaadaan maxay kula tahay sababta ku dhiirigelinaysa
sababta ku dhiirigelinaysa inay ka qayb qaataan wax soo saarka iyo kobaca dhaqaale ee maxaa la dhahaa gobolka waxay tahay aqoontii oo sare u kacde qofka waa imaa uu wax barto waa imaa uu maxaa la dhahaa fiiriyo danta guud ma ahan keligiis inuu maxaa la dhahaa wuxuu raba iska sameeyo marka waxbarashada xadidayso aad tusayso in horumarka maxaa la dhahaa aan adduunka ka daba tagno rajaynta ay rajaynayaan dhallinyarada ama maxaa la dhaha hamiga ay ka leeyihiin maxaa la dhahaa wax soo saarka waxay tahay in adduunka aan la tartami karno because maalin walba haddii aan dagaal leh ku jirno oon dad dalkeena annaga aan wax u qabanin oo sii burburaayaa leh cid wax u qabanaysa ma jirto annaga markaan xil issaarno laakiin oo dad meel ka soo baxa naqanno dad magac lahoo la aqoonsan yahay ewl waan ahayn laakiin magacayni aqoonteeni mid diiwaanka gashoo xooganaatay naqanee sidaas darteed aqoonta maadaama ay korodhay waa imaa inay korodhay maxaa la dhahaa fikirka badan ee maxaa la dhahaa ay ka qabaan dhallinyarada wax soo saarka hal abuurka iyo maxaa la dhahaa sar uqaadida oo maxaa la dhahaa magaca waa mahadsan tahay cabdirasaaq dhallinyarada ayagoo aanan helin wax taageero ah ee, dabcan dhallinyarada inta badan dhaqaale ma hayaan ayagoo aanan helin wax taageero ah sidee bay kula tahay ay kobaca dhaqaalaha iyo wax soo saarka ay kor ugu qaadi karaan Een, xaqiiqatan horta dhallinyarada iyadoon helin taageero ee, way adag tahay in mararka qaarkood ay wax keenaan laakiin waxaa jiro qofka markii dhallinyarada oo wax barto ee, jaamacad uu kasoo qalinjabiyo ee, macnaheeda maahan inuu qofka asaga shaqo raadiyay waa inuu asaga shaqo dadku u abuuraa ummaddana wax u qaban karaa dhallinyarada waxay la imaatay iktiraac fikriyo cusub ay keeneen waxay maxaa la dhahaa la imaadeen juhdi cusub waxay keeneen in ayaga ay shaqo abuuraan shaqadii ayaga abuureen ay dad kale ay ka shaqaalaysiiyaan inkamna ay wadanka ay ku soo celiyaan taasina waxay kaga qaadatay in dhaqaalaha wadanka uu maxaa la dhahaa soo kabsado een, sarana uu soo qaadmo dhallinyarada qaarkood waxay sameeyaan maxaa la dhahaa ee, waxay ka mid noqdeen macallimiin dhallinyarada qaar ayaa waxay sameeyaan bareefadyo gooniya ayaga ay leeyihiin dhallinyarada qaar ah waxay sameeyeen inay isku tagaan waxay isku darsadaan miisaaniyad lacag isku darsadaan deetana waxay sameeyaan kambeni yar kaasoo oo howlaha iyo waxyaabaha shaqada loo baahan yahay ka qayb qaato waxaa jiro dhallinyaro kale oo wax soo saarka waxaa jiro dhallinyarada inta badan bartay kuliyadda agricultureka ayaa aad maxaa la dhahaa ugu fircoon marka loo eego hanaanka dhaqaalaha iyo wax soo saarka gobolkan waxayna ka qayb qaataan xaqiiqatan dalaga ee lasoo saaray iyo maxaa la dhahaa in baahida bulshada ee, in badan laga daboolo waxyaabihii markaas loo baahnaan jiray waxaan aaminsannahay marka mar kasta oo dhallinyarada ay wax barato waa mar kasta oo wadanka nabadiisa dhaqaalihiisa iyo nidaamkiisaba uu sare u soo kaco waxaan ogtahay wadankan inuu yahay boqolkiiba toddobaatan iyo shan dhallinyaro een, sidaasay tahayna dhallinyarada maantana ay usoo jeedaan kana soo daayeen dagaal iyo dhibaatada uu leeyahay aan arkeen ee, waxay usoo diyaar garoobeen inay wax bartaan wadankooda wax kasoo saaraan wadankooda ay horumariyaan dhaqaalahoodana ay sare u qaadaan waa mahadsan tahay makaraan maxaa ku biiri lahayd waxaan ku biiri lahaa ee, dhallinyarada ee, joogto dhallinyarada soomaaliyeed horta waxay haastaan fursad weyn ay haastaan ee haysanin dhallinyarada adduweynaha kale maxaa yeelay soomaaliya waxay leedahay ee, dhammaan waxay leedahay ilaha dhaqaale laga raadiyo waxaa le- waxaa leenahay bad waxaa leenahay webi waxaa leenahay dhul oo oo fartayle oo oo- oo- oo oo weliba farjiina leenahay dhulaa jira weli aan la tabcin oo cusub dhul cusub aan leenahay oo aan weli aan lagula tabcin waxaan leenahay een, ilo kale oo wax laga raadiyo marka dhallinyaradu waxay haastaan fursado badan ay haastaan oo bannaan oy wax soo saari karaan inta hadda jirta maana waxaa ku bannaan kaloo fursad a bannaan marka waxaa u saacidaysa dhallinyarada soomaaliyeed inay ee, ayagoo aanan la taageerin oo waxayso waxaa waaye waa fursadaha weyn ay haastaan iyo bulshada soomaaliya oo tiro ahaan yar haddana afrika waxaa ugu naalnaa meel istaraatiiji oo geeska afrika waxaa marka eh, oo dhallinyarada marka aragtidooda waxay u ganacsi gey karaan dhammaan afrikada kale maadaama iridda afrika laga soo golo aan nahay waxay haastaan fursad weyn iyo suuq weyn oo afrika ay haastaan oo ku dhow hal bilyan oo- oo oo dad ku dhow ay ka- ay ka faa'iidaysan karaan waa mahadsan tahay Een, nafiso een, dhallinyaradan hadda hal abuurka iyo kobaca dhaqaalaha ka shaqaynaya ma shaqsi shaqsi ay howsha u wadaan mise waxaa jiro ururo mideeya oo u suurtagelinaya kan awooda awoodda dhaqaalaha leh iyo kan kaleba in hal mar wax soo saarkooda uu micno yeesho
Een, hadda ma jiro ururo dhaqaale oo maxaa la dhahaa oo garab siiyo waa arday ayaga isxilqaamay oo maxaa la dhahaa oo dhallinyaro ah waa jeclaan lahayn laakiin inay maxaa la dhahaa samee yeelano maxaa la dhahaa ururo kaabo dhaqaalaha oo ardada waxbarata dhiirigeliyo u sameeyo maxaa la dhahaa meelo kobacyada dhaqaalaha laga soo saari karo haddii ayaga ay maxaa la dhahaa xoogi hayaan fanki ka bixi kara si ay u noqdaan wixii wax oo maxaa la dhahaa waxtar weyn leh dhalinyaro iskaasito way jirtaa laakiin waa gruuboo kale oo meel iskala qalanjibiyey oo fikir isku aruursaday maadaama ay haddii qofka uu wax barto shaqo meelo u doonto ma leh oo haddii la dhaho maxaa la dhahaa gurigan iska fadhina waxna waa barte dhibaato waaye marka gruub gruub in laysku aruursado way jirtaa oo gruub walbo fikir aruursado oo isdhaho maxaa maanta qaban kartaa kii bareefad furo karo way jiraan gruubyo is aruursadana waa mahadsan tahay hee cabdirasaaq Een, xaqiiqatan wuxuu jiraa een, guruubyo ama dhalinyaro isku imaatay oo wax sameeyo Een, waxaa jiro een, dhalinyaro inta isugu imaatay ee, institutiono ama macaahiddo waxbarasho furay waxaa jiro dhalinyaro inta isugu imaatay een, hanaan ganacsi oo cusub wadanka ka ictiraaqay Ee, waxaa jiro dhalinyaro ee, inay isbiirsatay een, bilaabay in fikirka ama nidaamka maanta teknolojiyadda ah ee, online systemska in wax lagu iibiyo Ee, wadanka waxaa dareemaysaa ee, nidaamka hore oo dhali- la isticmaali jiray ee, xataa marka la joogo marketinka la joogo ama suuqa xayeysiinta waxyaabahaasoo badan inay wax badan dhallinyarada ka badashay waxaad dareemaysaa dhallinyarada xaqiiqatan inay maanta hadday heli lahaayeen dowlad kabta hadday heli lahayd maxaa la dhahaa ururo caalami ah oo garab ka siiya fankooda waxyaabaha ay u baahnaan karaan inay wax badan oo ikhtiraaca ama fikrada ay soo keenayaan wax badan ay ka suurtageli lahayd laakiin hadda weli waxaan aaminsannahay in meesha ugu fiicneed aan marayno sanadaha sii socdana wax badan oo dhallinyarada ay dhaqaalaha wadanka wax ka bedeli doonaan waa la arki doonaan dhalinyaro milyaneers ah oo wadanka wax ku bartay wadankana joogay wadankana maxaa lalaha ku dhashay waa mahadsan tahay makra dhiirigelin lahaa maadaama dhallinyarada ay isxilqaameen in wasaaradda dhallinyaradan ee irdaha u furta dhallinyarada ay soo dhaweyso aragtidooda maadaama fursadda afrika waxay u faaidaysan karaan dhallinyarada in wasaaradda dhallinyarada ay garab ka hesho oo ayaga la qiro huwaayadooda la qiro ama isirkooda dhalashadooda haddii la garab istaago institution ahaan dowladda la garab istaago aragtidooda suuqaas weyn africa ay u qeybgeeyaan marka waxaa ka maqlan lena qaybta kaalinta oo wasaaradda oo arrimaha dhallinyarada wasaaradda dhallinyarada qaybteeda ay ka dhiman tahay oo ah qaybta dalku aan aragne qaybta dibaddana ayagoo baasboor soomaaliya haysto ay u fuli karaan waa aragnaa dhallinyaro soomaaliya oo dibadda wax ku geysay laakiin waxay u badan yihin qaar baasboor dibad oo dowladda shisheeye haysto marka qaybtaas dileer kaalmadaas kale oo wasaaradda waxaan filaynaa in ay noqon doonto soomaaliya ay noqon doonto sidii hindida afrikada maadaama hindiga ganacsiga afrika adduunyada inay haysato soomaaliyana ay ganacsiga afrikada dhan xoog usonto dolayna
nafiso dhallinyarada waxaa la ogyahay awoodda ay heli karaan dhaqaalaha in ay aada u xadidan tahay deegaanka waxaa ka jiro maamul gobolka heer degmo heer state maxay tahay kaalinta ay maamulada deegaanka ku leeyihiin in dhallinyarada wacyigooda iyo inay shaqeeyaan oo deegaanka wax ka qabtaan
oo maxaa la dhahaa hadda urur dhallinyaro wuu jira oo aasaasan oo deegaankan xataa ka jiro in lasii siyaadiyo oo dhallinyarada maxaa la dhahaa ilo badan ay wax ku qabsan karaan loo furo si maxaa la dhahaa cabashada iyo baayooyinka waxay u baahan yihiin oo waxqabadkooda ka hortaagan ay u buuxiyaan
hay cabdirasaaq way jirtaa sida nafsiya ay sheegtay laakiin ma buuxin weli meesha loo baahnaa maysan keenin maamulka ama stateka hadda ka jiran waxaan rajaynaynaa in dhallinyarada uu garab fiican oo siin doono sida tababaro oo in loo furo oo kale skills in loo sameeyo dhallinyarada laba ay soo jiraan dhallinyaro jaamacada ka soo qalinjabiyey oo ayaga la raba inay shaqo abuur sameeyaan oo ay wax qabtaan maybe ayaga waxay u baahnaan doonaan fikradooda in fan laga siiyo oo laga kaalmeeyo oo maxaa la dhahaa lala hirgeliyo laakiin waxaa jirta dhallinyaro kale aan wax baranin kuwaasoo loo baahan yahay in farsamada gacanta la baro waxaa jiro dugsi farsamada gacanta oo gobolka ah waxaan rajaynaynaa in dhallinyarada laga saacido labada dhinacbo si maxaa la dhahaa wax soo saarka wadanka iyo dhaqaalaha wadankana ay aad uga qayb qaataan hadda kaalinta ay ka ciyaarayaan kaalinka si fiican inay ka ciyaaraan maamulka marka waxaan ku baraarujin lahayn una sheegi lahayn inay dhallinyarada maanta garabka ay siinayaan uu aad ugu yaryahay inay sii laba jibaaraan aan rajaynayna maadsantahay
waxaa waaye hadda waxaa yimid hadda qaabkii oo deegaanka aan joogno isbeddelkiisii kore waxbuu isbedelay marka waxaan rajaynaynaa isbeddelkaasna in oo ayagana dhallinyartane maadaama ay hogaaminayaan deegaanka dhallinyaradana ay hogaaminayeen deegaankan hirshabeelle dhammaan dadka saaxadda saaran wada dhallinyaro marka waxaan filaynaa kaalintooda kaga aadan inay guudi doonaan horena waa u wadaan haddana in haddana hore ay sare usii qaado doonaan si dhallinyaradana wax soo saarkoodana ay sare u kacdo dhallinyaradu waa waa waa xooga xooga ama waxa waaye waa awoodda bulshada waay haddii inan aan kaalmo weyn la siinin wax weyna halaabaa marka waxaa jirta uraha oo ama mamaha jirta oo shiinaysa oleyso haddii aad rabtid haddii ujeeddadaada uu tahay goolkaada hadduu yahay hal sano waxaa abuurtaa geley abuuro haddii ujeeddadaadu tahayna toban sanone cambo iyo geedaas marod abuuro haddii ujeeddadaadu tahay nolosha dhanne dadka tababar waxna bar marka waxaa waaye waa qaranka inuu xoogsanaa inuu la tartamo qaramada asaagiisa iyo dowladda horumaray marka waxaan rajaynaynaa in gaabkaas hore u jirin inay hadda buuxi doonaan dowladda cusub waa mahadsantahay waa soo gabagabeynaynaa nafiso maxaa is leedahay hal iyo labo dhallinyarada haddii ama dhallinyarada deegaanka haddii laga taageero wax soo saarkooda iyo niyadooda iyo waxa hadda ay qabanayaan wax ka badan ay qaban lahaayeen hal iyo labo
wax ka badan ay qaban lahaayeen haddii laga taageero maxaa la dhahaa dhanka wax soo saarka tusaale ahaan fanki ma haystaan oo kale haddii dhulbeereed ardada agricultureka barato ay helaan iyo dalagii ay wax ku soo saari lahaayeen iyo qalabka haddii ay helaan ayagaa fikirka haystaan kobaca dhaqaale qayb ka midaas oo korayso oo midda ugu badan ah marka waxaan jeclaan lahaa in laga saaciido maxaa la dhahaa dhallinyarada dhan walbo maxaa la dhahaa waxay u baahan yihiin ay ka saaciido maxaa la dhahaa ururada maxaa la dhahaa dowliga ah iyo midka oo shakhsiyan ahba
aye cabdirasaaq
xaqiiqatan waxaan dhihi lahaa dhallinyarada in laga saaciido xirfadaha ama skilska ay u baahnaan karaan sidoo kaleetana dhallinyarada kale ee jaamacadaha kasoo qalinjabiyey ee fikradaha haystana waxaan codsan lahayn in lagu saaciido fan si maxaa la dhaha wax badan ay stateka ama maamulka ay uga bedelaan dhanka dhaqaalaha ee waddankan ay uga qayb qaataan marka dhallinyarada baahida ugu weyn ee hadda jirta waxay tahay dhallinyarada aan skilska lahayn in loo sameeyo tababaro iyo xirfado iyo shaqooyin farsamo ay ku shaqaystaan kuwa jaamacadaha kasoo qalinjabiyey ee fikradaha haystana in fan lagu maalgeliyo la helo hadii la heli lahaa international organizationska hadday naqan lahayd haddii ay naqan lahayd local injoviska iyo hadday naqan lahayd stateka heer degmo iyo heer gobol iyo wasaaradaha markaas ay quseysay intaba inay maxaa la ka garab qaataan waxaan rajaynaynaa insha allah in statekan uu si fiican uga qayb qaadan doono barnaamijkooda wamasan tahay haye waxaa is leeyahay midda keliya haddii la xaliyo dhallinyarta horumar gaari karta waxay tahay waa xaquuqda ama wax loo yaqaano leesinka in wax loo yeelo tusaale dhallinyarada haddii waxay keenaan waxa dhacaysa dad kale jabweynayaale oo aan aragti haynin laakiin jabku buuxo dhallinyarada wuxuu waay marka xaquuqda lahaanshaha aragtida in la sameeyo leesin loo sameeyo dadka ha copyright la sameeyo xuquuqda lahaanshaha la sameeyo taas marka keenaysa in dadka aragtida qofkan oo keenay ay waxadidan tahay haddii magacaas ama aragtidaas noqonaysana in qofkan uu sheer ku lahaado aragtidiis ninka jabweynahan haddii ninkaan dhallinyarta aragtida la dhacay ama ayaga oo rabo inuu ku darsadane inuu berri haddii la xooga xatay maxkamad jirta u laaban karaan marka waxaa ka maqan dhallinyarada qaybta sharciga dowladda sharcigaas haddii loo sameeyo xuquuqda lahaanshaha loo sameeyo loo ilaaliyo aragtidooda waxaa fududaanayo dhallinyarada badan inay wax ku hamiyaan kuwa kalena banaan ka imaanayeen ayagana aragtidan ay maalgeliyaan dhammaanna marka ay wada faa'iidaan kuwa aragtida hayeen iyo kuwa haya labadaba ay wada faa'iidaan taasaan intaa waxaa ku eg barnaamijkeena madasha dhallinyarada oo toddobaadkan idinkaga imanaya magaalada jowhar intaan ka gaarino toddobaadka xiga waxaan idin leeyahay nabadgelyo
haatanna dhegaystayaal kusoo dhowaada xubintii ciyaaraha
horyaalka premier leaga ingiriiska haddii aan ku hormarno kooxda manchester united ayaa guul muhiim ah xalay ka gaartay naadiga aston villa ciyaar ka dhacday magaalada manchester waxaana laba iyo hal ay guusha ku raacday manchester united labada gool waxaa manchester u kala dhaliyey anthony marshall iyo bruno fernandes waxaana guushaasi manchester united ay u qaaday in ay dhanka dhibcaha la soo sinnato hadda kooxda horyaalka hogaaminaysa ee liverpool labadan koox liverpool iyo manchester united ayaa hadda isla wada leh min saddex iyo soddon dhibcood laakiin liverpool hal kulan ayaa weli u harsan ciyaarihii kale ee dhacay shalay everton waxay la dheeshay kooxda westham laakiin everton waxay iska khasaarisay fursad ay aad ugu soo dhowaan lahayd kooxaha hadda horyaalkooda hogaaminaya ee liverpool iyo manchester united markii hal iyo eber loogaga badiyey oo ay westham hal iyo eber ku suul daartay goolka guusha dhammaadka ciyaarta westham waxaa u dhaliyay ciyaaryahan thomas caawa fiidkiina ciyaaraha dhici doona waxaa ka mid ah crystal balis oo la dheeli doonta sheffield united brighton and hof albion waxay la dheeli doontaa wolverhampton wondres west bromwig albion waxay la ciyaari doontaa arsenal axadda horyaalka seeriacada talyaaniga ayaa dib u soo laaban doona kadib isbuuc oo uu fasax horyaalka ku maqnaa kooxaha dheeli doona waxaa ka mid ah inter milan oo biri duhurnimada xilliga geeska africa martigelin doonta karatone atalanta waxa ay iyana soo dhoweyn doontaa sassuolo napoli ayaa booqan doonta calary fiorentina iyo polonia ayaa food isdiri doona genoa lazio ayay la ciyaari doontaa torino iyo parma ayaa iyana is arki doona biri galab roma waxay la dheli doonta samdoria spezia iyo hellas verona waxay isku arki doonaan garoonkii spezia kooxda horyaalka hogaaminaysa ee milanna waxay booqan doontaa benevento waxaa halkaasi isaga hor imaan doona weeraryahankii hore ee milan filipo inzagi oo hadda tababaro u ah benevento iyo kooxdiisii hore ee milan yuventusna waxa ay la dheeli doontaa udines natiijooyinka ka soo baxay ciyaarahaasi waxaan idinku soo gudbin doonaa barnaamijyadeena xiga xubinta ciyaaraha dhegaystayaal hadda intaa haynood
markana dhegaystayaal aynu ku wada nasanno heeskan dabacsan ee aanu idiin soo xulnay
dhulkade roob dalsan ceeriinoogu weli degan cidi yaqaano qawlka iyo curdankiyo ururta iyo geedaha dhaqawada cusaybkii ciribka isa saari uskade roob dalsan ceeriinoogu weli degan cidi yaqaano qawlka iyo curdankiyo ururta iyo geedaha naqawada cusaybkii ciribka isa saareen ubaxaynbacayni caleemaha koruga mudhay balanbaalis calamale haddaba cugato xiisa shimbiruhu cod faraxliyo luuqda isu celiyaya ubaxaynbacayni caleemaha koruga mudhay balanbaalis calamale haddaba cugato calcaliyada xareeduna cegaga togoda madaaraburahu dahu caadadiisii ka dhaxiya jidhaamaha badi labadii fiidcawl calcaliyada xareeduna cegaga togoda madaarahurahu dahu caadadiisii ka dhaxiya jidhaamaha badi labadii fiidcaw cusubka ugbaadko ku cigaalan dharabo subaxdii cadceeduna ku casuuntay nuurkii ayaadiya cajabisa calabba isku keensimo bilicaana iyo nabaad insha allah cusubka ubadko ku cigaalan dharabo subaxdii cadceeduna ku casuuntay nuurkii ayaadiya cajabisa calabba isku keensimo bilicaana iyo nabaad insha allah
heestaasi ayaa ugu dambaysay idaacaddeenii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaan idinla socodsiinayey xuseen barre aadan iyo anigoo ah nuur xasan nuur dhanka farsamada waxaa naga caawiyey maxamed cabdi xasan sandheere tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo